بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan in diinta alle lagu toosnaado waxaa inoo soo jeedinayaa macallin khaliif cabdisamed الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله سبحانه وتعالى وحا يري وذكر واني فإن الذكرى واند تنفع وحي أنفع لا وحكو ترتا المؤمنين مؤمنين تا إنه آيادا كدغم إن ولا ليال ayaynu wax iska xasuusinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa gaar ahaan laba aayadood oo ku jirta fii suurati huud aayadda boqol toban iyo labo iyo aayadda boqol toban iyo saddex yaquulu allahu tacaala faاstaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الله عز وجل وحاويري isagoo la hadlaya nebigiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ciddii jidkiisa raacda fastaqim toos rasuulkii allow kamaa umirta kamaa sidii umirta laguu amray sidii laguu amray u toos iyo waman cidina ha toosto oo sidii loo amray ha u toosto taaba toobad keentay macaka la jirhkaaga iyo wehelkaaga rasuulkii alle muxamedow sala allahu calayhi wasalam toos sidii laguu amray u toos adiga iyo cidda ilaahay kuula laabata aayaddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku amray nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waman taaba macah iyo cidda la toobad keento ilaahay ula laabata wax laga laabto gaalnima ugu weyn shirki ka laabata macsi ka laabata in ay toosaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii uu amray ay u toosaan waxa uu yidhi subxaanahu walaa tadqow hana xadgudbinnina xadka ha dhaafinnina innahu alle bimaa waxa tacmaluuna aad samaynaydiin basiirun alla arka weye ha xadgudbinnina ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aad samaynaydiin alla arka weye walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu walaa tarkanuu ha u janjeersannina ha u leexannina ha u iilannina ila aladiina kuwii xaggooda dalamuu dulmiyey kuwii dulmiga ku dhacay gaalnimada amaba wixii ka sokeeyey ee macaasida kuwii ku dhacana ha u leexannina oo saa haddaa yeeshaan fatamasakum ay idin taabato an naaru naaru idin taabato ha u janjeersannina oo ha u leexannina kuwa dulmiyey haddii aad sidaa yeeshaan fatamasakum ay idin taabato an naaru annaar naaru dab idin taabto wamaa lakum ma idin sugna min duunillahi alla sokadi min awliyaa ay awliyaa ilaahay sokodi kuwa idiin hiiliyo idiin gargaaraa idiima sugna uma laa tunsaruuna laydiinna hiilin maayo walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala waxa uu amray nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam iyo cidda raacda hal arrin buu amray arrin laba arrinna waa ka reebay ilaahay subxaanahu wa tacaala hal arrinna waana amray laba arrinna waa naga nehiyo waa laga waa naga xaaraantinimeeyey arrinta uuna amray waxa weeye subxaanah alistiqaamatu cala addiin inaynu ku toosno diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay amray waa diintiisa in diintiisa lagu tooso oo lagu taagnaado arrintaa arrinta lays amro wey labada arrin ee ilaahay naga reebt naga reebay subxaanahu waxa weeye walaa tadqow ha xadgudbinina oo xadka ha dhaafinina oo ha talax teginina wey intaad tidhaahdaan waa toosaynaa toositaanka ha ku xadgudbinina arrintaa xadgudubka ah oo qofku cibaadadii iyo daacadii uu ku xadgudbo u ku talax tago xadkii dhaafo mujaawasatulxad uu la yimaadana ilaahay waa reebay oo waa xaaraantinimeeyey dhinaca kale ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu ha u leexannina oo u janjeersannina kuwa dulmiyey kuwa dulmiyey xaggooda oo ama gaalnimo ku dulmi sameeyey ama macsidii gaalnimada ka sokeeya ku dulmi sameeyena ha u leexannina oo macooda ha ahaanina marka looma oggola qofka mu'minka ah inuu ku dhaco altafriid waalifraad wixii la amray inuu ka ku gabood falo oo ka gaabiyana looma baahna inuu amarkii ku talax tago guluwi la yimaado xadkii loo jideeyey dhaafana looma oggola waxaa la amray inuu tooso walaalayaal amarkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam uu amray cidda raacda amar aad iyo aad u weynin badan weeye waa arrin sababay nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu qalbigiisa amarkaas min rabbi alcarshi alcadiimi uu ku dhacay in nebiga sala allahu calayhi wasalam cira ay ka soo baxdo axaadiis badan oo ay jaw ay wariyeen jamcu min asaxaaba saxaabo kala duwan abubakar uu ka mid yahay anas uu ka mid yahay cimraan uu ka mid yahay ibnu cabbaas ka mid yahay sacad ka mid yahay cuqba binu caamir ka mid yahay abu juxayfa ka mid yahay saxaabadaa kala duwan nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa ay ka wariyeen in uu yidhi mar la weydiiyey waxa sababay oo cirada ka keenay inuu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuha shayabatnii waxa ay cireeyey oo cirada iga soo bixiyey huudun suuratu huud iyo wa akhawaatuha walaalaheed waxaa xadiidkaas soo saara alimaamu tirmidi iyo alxaakim dabaraani ibnu mardaweyh ashaykhu alalbaaniyu raximahu allahu tacaala saxiixuljaamicna waa ku saxiix yeelay walaalayaal amarka isagaa ilaahay amray nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxa uu keenay nebiga in cira ay ka soo baxdo waa amar aad iyo aad u weyn min rabbin cadiim rabbi weynin badanna waa ka soo fulay fastaqim toos kamaa sidii umirta lagu amray ustoos iyo waman ay fastaqim ha toosto mancigina ha toosto taaba toobad keenta macaka wehelkaaga cidda kula toobad keentoo ilaahay kuula laabataa iyaduna ha toosto say u toosayaan kamaa umirta sidii lagu amray haddaba istiqaamada toosnaanta layska rabaa waxay noqonaysaa toosnaan ku istaag ku ahaanaysa ilaahay wuxuu amray subxaanahu wa tacaala uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun waa in ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa lagu tooso caqiidatan wa cibaadatan wa akhlaaqan wa mucaamala in diinta lagu tooso weeyoon laga leexan wey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu amray dadka mu'miniinta inay toosaan oo wixii uu amray subxaanahu wa tacaala ay ku toosaan nebiyullaahi muuse calayhi salaam iyo nebiyullaahi haaruun ayaa ilaahay u dacwooday oo uga dacwooday fircawn inkaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi qaala qad ujiibat dacwatukuma dacwadiinnii baryihiinnii waa la aqbalay ee fastaqiimaa toosa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun hana raacinina jidka kuwa aan garanaynin marka toosidda la toosayo waxa weeyaan in lagu toosnaado oo lagu sugnaado ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa wey alistiqaamatu calaa taacati illaah calaa diin illaah ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala in lagu tooso walaalayaal waa in lagu tooso diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala gaar ahaan usuusha ay diintu ku taagan tahay sida caqiidada saxiixa ah alistiqaamatu cala altawxiid tawxiidka ilaahay in lagu tooso tawxiid urububiya rabbinimo in loo qira subxaanahu wa tacaala keligii inuu yahay allah wax walba abuuray wax walba iska leh wax walba maamula oon ilaahay cidaan ahayn loo leexin subxaanahu wa tacaala rabbinimada in lagu tooso tawxiid alcibaada ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada loo khaalis yeelo oo cid aan isaga ahayn aan la caabudin waa arrinta ilaahay qur-aanka u soo dejiyey aayaadkiisana aayaadkiisana u kala dhigdhigay kitaab أxkimat aayaath ثuma fusilat min ladun xakiimi khabiir anlaa tacbuduu ila اllah qur'aanka ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu aayaadkiisa u sugay kadibna u faahfaahiyey arrin ah inaan alla mooye cid kale la caabudin allaa marka xarfu tacliil weeye sida aimaamu ashanqiidi fii adwaa'i اlbayaan uu ku leeyahy raximahu اllah haddaba in tawxiidka ilaahay lagu tooso alla keliya subxaanahu wa tacaala la caabudo wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin lama amrin waxaan ka ahnay inay ilaahay caabudaan iyagoo u khaalis yeelaya cibaadada wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaa walaalayaal alistiqaamatu cala addiin waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu tooso caqiidada saxiixa ee laga rumaynayo min asmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa magacyada alle subxaanahu wa tacaala loo rumeeyo sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee sarsareeya loo sugo iyadoon waxna laga inkirayn ilaahay khalqigiisana loo ekaysiinayn alistiqaamatu cala addiin ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisoo lagu tooso weeye waxaa sidoo kale muhiim ah qaybaha kale ee caqiidada in lagu tooso rasuulka muxamed sala allahu calayhi wasalam rumayntiisa in lagu tooso ah tasdiiquhu fii ma akhbar wa taacatuhu fii ma amar walimtithaalu walijtinaabu camaa naha wazajar wa an laa yucbad allahu ila bima sharac waa in lagu tooso rumaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam loo rumaynayo wax walba uu ka warramay lagu addeecayo wax walbuu amray laga fogaanayo wax walbou nahiyey ilaahayna aan lagu caabudayn waxaan ka ahayn dariiqii rasuulku uu ku caabuday sala allahu calayhi waaalihi wasalam alistiqaamatu cala shahaadatayn tawxiidka shahaadataynka in lagu tooso cala alikhlaasi waalmutaabaca ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya oo la caabudo iyo rasuulka moxamed sala allahu calayhi wasalam oo la raaco in arrintaa lagu tooso islaaxulquluub quluubta in la hagaajiyo waayo walaalayaal nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiis saxiixayn ku sugan min xadiidi nucmaan binu bashiir ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kuluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb waxa weeye jirka waxaa ku jirta qayb hadday hagaagto jirka intiisa kale waa hagaagi hadday fasahaado qayb intiisa kale waa fasahaadi alaa wahiya alqalbu nebigu sala allahu alay wasalam waa qalbiga qalbiguna waxa weeye maxalulcaqiida qofka caqiidadiisu inay hagaagto suubanaato wey oo tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tooso fastaqim kamaa umirta u toos sida lagu amray waxaa la is amray oo ay tahay in lagu tooso walaalayaal waxaa ka mid ah alcibaada cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu tooso qaybaha kala duwanee cibaadada min salaatin wa siyaamin wa zakaatin wa xajin wa saa'iri anwaaci alcibaada cibaadooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala u amray in lagu tooso weeye amra ama amar iijaab ama amar istixbaab ama amar waajiba ha ahaado ama amar waxa weeyaan sunniya ha ahaado oo qofkii la yimaada uu khayr badan kasbanayo ha yeeshee aanu dembi ku gelaynin fastaqim kamaa umirta in cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu tooso gaar ahaan lagu tooso waxa weeye cibaadada shayga u weyn bacda tawxiid illaahi caza wajalla alaa wahuwa salaah salaadii lagu tooso wey salaadii in lagu tooso sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala labadan aayadood dabadood oo aayadda saddexaad ilaahay ku yidhi wa aqimi salaata tarafay annahaar wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikra lildaakiriin alimaamu alqurtubiyu raximahu llah fii tafsiir wuxuu ku sheegay ijmaac inay tahay aayaadkan ilaahay amray maalinta labadeeda daraf labadeeda gees iyo saacaad ka mida habeenka in la oogo inay tahay shanta salaadood waa ijmaac wey marka in shantii salaadood la oogo waxay ka mid tahay alistiqaamatu cala addiin calaa amri illaahi subxaanahu wa tacaala amarka ilaahay oo lagu tooso walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu nagu baray diintiisa in lala yimaado waajibaadka uu amray lagana reebtoonaado xaaraanta waxa uu xaaraantinimeeyey kadibna sunanka lagu yimaado in ay tahay arrinta ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa lagu gaaro qofkuna uu hanuunka ku helo xadiisulqudsi nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugan oo rabulcarshilkariim uu ka wariyey waxaa ka mid ah ilaahay waxa uu yidhi maa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xata uxibahu faida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bih wayadahu alatii yabtishu biha wa rijlahu alatii yamshi biha ilaa aakhiri alxadiid walain sa'alanii la ucطiyanahu walain istacaadanii la uciidanahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay inaanay jirin wax uu ka jecel yahay qofku inuu ugu dhowaado wixii ilaahay uu ku farad yeelay shaygii ilaahay uu kugu farad yeelay inaad samaydo ama aad ka reebtoonto shayga inaad la imaato ilaahay wuxuu ka jecel yahay ma laha shantii salaadoodan oodan tukanaynin inaad salaad sugnaa aadda maaha bishii ramadaanoodan soomaynin soon sugnaa inaad aadda maaha maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay addoonku wuxuu ugu dhowaado waajibaadkii wuxuu ilaahay farad yeelo lala yimaado kadib markaa kadib qofkii waajibaadkii taxqiijiya ee sunankii raaciya walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil addoonkayga ka zuuli maayuu ilaahay yidhi inuu iigu soo dhowaanayo sunnooyinka xataa uxibahu intaan ka jeclaado markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka jeclaado ilaahay qofka waa hanuuninaya oo qofkii muxuu ahaa indhihiisii araggiisii gacmihiisii lugihiisii xubnihiisii u isticmaali maayo ilaa maa yurdi allaha subxaanahu wa tacala ilaahay waxa raalligeliya mooye wax kale u isticmaali maayo marxalad uu gaarayo qofku hadduu ilaahay wax weydiisto ilaahay wuxuu ku dhaartay inuu inuu siinayo qofka qofku hadduu ilaahay wax ka magan galo alla wuxuu ku dhaartay inuu qofka magan gelayo magan gelinayo walain sa'alanii la uciyanna walain istacaadanii la uciidanna haddaba walaalayaal in lagu tooso taacaadkii wey waajibaadkii lagu tooso macaasidii ka tegiddeedii lagu toosnaado oo aan maalmo la toosin maalmana la qalloocan bilo la toosin bilona la leexan sanadyo la toosin sanadyadan la leexan bal luzuumu taaca in la laazimo toosnaanta lagu toosan yahay ficlu alawaamir wa tarku nawaahi uma taqarubu ila allahi binnawaafil wixii la amray samayntooda wixii layska reebay ka reebtooniddooda kadibna ilaahay loogu dhowaado loogu kala tartamo ficlu nawaafil waxyaabaha aan waajibka ahayn samayntooda haddaba walaalayaal alistiqaamatu calaa diin fastaqim kamaa umirta ku toos sidii lagu amray ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa in lagu tooso caqiidadii in lagu tooso weye cibaadaadkii in lagu tooso weye akhlaaqdii in lagu tooso weye dhaqankii fiicnaa inuu qofka muslimkaa uu ku tooso wayo nabigeenna moxamed sala allahu alayhi waaalihi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi inamaa umirtu inamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa layla soo diray uun inaan dhammaystiro akhlaaqda middeeda makaarimta ah haddaba cibaadadu waa min addiin wa mima amarahu allah wuxuu ilaahayna amray cibaadadaa ka mid ah caqiidada toosan baa ka mid ah akhlaaqda fiican baa ka mid ah keliya maaha diintu walaalayaal mid ku siban qofku inuu caqiida caqiido wanaagsan leeyahay oo faham fiican uu diinta ilaahay ka haysto laakiin aanu ku dhaqmaynin oo akhlaaqdiisii markaad aragto uuyan ahayn oosan ahayn qof ilaahay subxaanahu wa tacaala akhlaaqda u amray ku toosan waxay ahlucilmigu sheegaan akhlaaqda alkhuluqu alxasan waxa weeye kafu ladaa wa talaaqatu alwajhi wa badlu lixsaan dabeecadda fiican dhibka oo la joojiyo wey kafu ladaa oo qofku uu dhibka hakiyo oana wax dhibin waayo wa talaaqatu lwajhi weji furan wey weji cabuusa weji gabaxa oo colaad iyo nacayb laga suuraysan karo maaha waa weji furan weeye an talqaa akhaaka biwajhin taliq sadaqa walaalkaa weji furan inaad kula kulantaa sadaqo waayuu nebigu sala allahu alayhi waaalihi wasalam wa badlu lixsama falka oo la bixiyo oo la wax la wanaajiyo weeye keliya maaha inaad dhibkaaga dadka ka reebto inaad weji furan iyo qalbi wanaagsan ku aqbasho bal inaad wanaag samaydood ixsaan la samaydo hada huwa alkhuluqu alxasan walaalayaal khuluqulxasan dabeecadda fiican dhaqanka wanaagsan anshaxa fiixan waxa weeye diinta ilaahay oo dhan wey ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la caabudo laga cabsado wey khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la dhowro la wanaajiyo wey akhlaaqda fiican waxay ka mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray alikhlaas lilaah ilaahay subxaanahu wa tacala loo khaalis yeelo oo qofku shirki iyo riyaa iyo istus iyo ha lagaa sheego iyo adduunye ku raadsi ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa uu ku raadinayo uu ka fogaadaa oo ikhlaas la yimaado ilaahay u barax tiro waa min alkhuluqi alxasan ilaahay oo laga baqo subxaanahu wa tacaala oo qofku ka cabsado meel walba u joogo gurigiisa uu ilaahay uga baqo madrasada uu ilaahay uga baqo jidka uu ilaahay uga baqo dadka markuu la joogo ilaahay uga baqo keligii markuu ya ilaahay ka baqo min alkhuluqi alxasan dabeecadda fiican oo ilaahay subxaanahu wa tacaala na amro wey alxubu fi llahi waalbugdu fi llah ilaahay dartiio wax loo jeclaado ilaahay dartiio wax loo naco min alkhuluq alxasan dabeecadda fiican bay ka mid tahay walaalayaal dikru llah wa maxabbatuhu wa ducaa'uhu waalinaabatu ilayh walistikfaar ilaahay oo la xuso loo laabto subxaanahu wa tacaala la dembi dhaaf weydiisto la bariyo min alkhuluq alxasan akhlaaqda si fiican bay ka mid tahay marka akhlaaqda fiican waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala una amray sabarkiibaa ka mida walaalayaal laga sabraayo macaasida lagu sabraayo daacada culayska iyo dhibaatada lagu sabrayey waxaa ka mid a walaalayaal deeqsinimadii waa min alkhuluq alxasan inuu qofku deeqsi yahay alxilmu dulqaadkii waa dabeecadda fiican alcafwu cafiskii alraxmatu naxariistii xusnu dhan dadka muslimiinta walaag laga manaysto oo qofku uu u qalbi fayow yahay alxayaau xishoodku min alkhuluqi alxasan silatu raxim dadka arxaamta oo qaraabadaa la xidhiiriyo khuluqda dabeecadda fiican bay ka mid tahay alcadlu qofku inuu caadil yahay oo wax u cadaalad sameeyo uu ku cadaalad sameeyo fii aqwaalihi wa afcaalihi hadalladiisa iyo ficiladiisa iyo axkaamtiisa min alkhuluq alxasan ay ka mid tahay xusnu lkalaam hadalka wanaagsan waqul licibaadi yaquulu lati hiya axsan hadal wanaagsan in lagu hadlo min alkhuluq alxasan ay ka mid tahay alrifqu turidda iyo iyo waxa weeye dhibrintu waxay ka mid tahay min alkhuluq alxasan tawaaduca isliididda isyaraynta oo kibirkoo laga fogaado min alkhuluq alxasan ay ka mid tahay alana'a tartiibtigu min alkhuluq alxasan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaas wuxuu ku amray wax walba wanaaga in lala yimaado wax kastoo xumiyana in laga fogaado fastaqim toos rasuulkii allow kamaa sidii umirta laguu amray sida ilaahay u amro wey maaha sida dariiqa hebel ay amraydo sida jamaaca hebel ay amraydo sida madhab hebel amrayo sida sheekh hebel amrayo sida qowmiyad hebel amrayso maya waa sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala u amray amarka allana waa kan ku sugan kitaabullah ilaahay kitaabkiisa wa sunnatu rasuulillah ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam jidkiisii wa calaa fahmi salafi lumma iyo ummaddan kuweedii hore wan wanaagsanaa jidkoodii iyo fahamkoodii oo loo qaato arrintaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa caza wajalla oo lagu toosayo walaalayaal ilaahay wuxuuna amray inaynu ku toosno subxaanahu wa tacaala diintiisa ilaahay wuxuu ballan qaado qofka toosa liibaan adduunya mid aakhiro ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون sidaas aa loogu bishaaraynaya dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ku toosay markay dhiman rabaan agteeda alistiqaamatu cala addiin diinta ilaahay oo lagu tooso walaalayaal oo qofku bidix iyo midig aanu u leexan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay joogteeyo amarka alla joogteeyo huwa aladii min ajlihi khuliqnaa waa midka ilaahay subxaanahu wa tacaala noo amray noo abuuray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo quudiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa nicmo uuna siiyo noo siiyey ulajeeddadaas wey ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun uma ana amrin jinkiy uma abuurin buu yidhi alla jinkiya insiga dadka waxaan kahayn inay caabudaan marka ilaahay waxaan nicmaha un ku sugannahay arrintaasuu noo siiyey wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun alla wuxuu idinka soo saare hooyooyinkiin calooshooda laa taclamuuna shayan idinku waxba ogey waxba garanaynin wajacala lakum alsamca walabsaar ilaahay wuxuu idin yeelay maqal iyo aragyo walafidata iyo quluub caqli buu ilaahay idin yeelay garashuu ilaahay idin siiyey muxuu ilaahay noo siiyey lacalakum tashkuruun likay tashkuruun si aad ilaahay ugu mahadnaqdaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala in diintiisa lagu tooso oo amarka alle la fuliyo waa sababta ilaahay noo abuuray oo noo quudiyo oo wanaag oo dhan noo siiyo beloo dhanna nooga ilaaliyo sidaa aaweed amarkaa amar weynin badan weeye qofkii u istaagana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday wallahu laa yukhlifu almiicaad ilaahayna ballankama baxo wuxuu ilaahay u ballan qaado qofka inuu nolosha u fuudeeyo aakhiro inuu liibaansiiyo waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا ليال الاستقامة إلهي سبحانه وتعالى نامري وحا لغو توسي ولا ليال ودين إسلامك قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كان واجدك يغواتوسي راعه walaa tattabicu subul jidadka ha raacinina fatafaraqa bikum can sabiili oo marka haddaad jidadkaa raacdaan ka leexday jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala jidka ilaahay bay idinka fogeyn oo idinka geyn walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala markuuna amray inaan toosno oo siduu noo amray oo uu jideeyey oo sharcigiisa ku sugan aan u toosno wuxuu naga nahiyey subxaanahu wa tacaala walaa tadqow buu yidhi ha qooqininoo ha gudbinina ha xad gudbinina waxa weeye adduqyaanku mujaawazat lxad xadkii lagu dhigo ood dhaafto wey lama ogola qofka mu'minka inuu xad gudbo jacaylka ha ku xadgudbin nacaybkana ha ku xadgudbin jacaylka cidda aad jeclaaneena xadgudub jacaylka ha ku samayn cidda aad naceena nacaybkeeda xadgudub ha ku samayn tusaale ahaal walaalayaal dadka qaar baa waxay jeclaadeen saalixiintay jeclaadeen ambiyada ilaahay bay jeclaadeen jacaylkoodii laakiin wuxuu keenay inay xadka dhaafaanoo ay xaqii ilaahay uu lahaa ee cibaadada ahayd ee sujuudda ahayd rukuucda ahayd baryaha ahayd u nadridda ahayd ogaanshaha wax walba ahayd bay waxay u leexiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala hayrkii dadkaa xadkay dhaafeen sheekhii waxa weeye saalixa oo markuu noolaa qofkii dhowr kilomitir ka fog aan maqli jirin ayaw markuu dhintay waxay ka ictiqaadiyeen meel walba ay joogaan luqad kastay ku hadlaan tiro kastay leeyihiin inuu sheekhu uu maqlaayo madad yaa jaylaane leeh may sheekh jaylaaniu gargaar rasuulkii allow gargaar sala allahu alay slam yaa xuseen gargaar abbaaye faadumo rasaal awliya allahi adeeg war dadkaani markay noolaayeen xataa qof ka fog ma maqli jirin markuu dhintay inay idin maqlayaan oo idin ajiibi karaan min annaa lakum haada arrintaa halka idinkaga tig waa mujaawazatu lxad wey arrintan haddaad daayaya tidhaahdo war ilaahay ha laga cabsado baryaha ilaahay baa leh cilmuqaybka alla unbaa og waxaa waxa weeyaan waxaa laga yaabaa in lagu tuhmo oo laga shakiyo jacaylka aad jeceshahay saalixiinta iyo ambiyada ilaahay arrintuna ma ahane waa mujaawazatulxadgudub baa lagu sameeyey karaamadii owliyaadka owliyada ilaahay karaamadii sharafta alla siiyey baa xadgudub lagu sameeyey heer la bariyey loo sujuudo loo rukuucay sifaadka ilaahay la siiyey ka mid tahay wax walba inay maqlayaan wax walbana inay ajiibayaan wallahu almustacaan walaalayaal inaan quluwi la samaynin oo mujaawazatulxad tuqyaan aan lagu samayn ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa maalan waxa weeye cadowgaagoo kale inaad duqyaan ku samaydo laguma ogolood ku xadgudubto tusaale haddaynu ka bixinno dadka waddamada muslimiinta waddamada gaalada ku nool dadka ay la nool yihiin heshiis bay la galeen heshiis bay ku wada jiraan oo ah in laysnabadgeliyo qof walba waddamada gaalada soo gala bal dad muslimiina intaanaanba aadinba inaan muslimiin lagu xadgudbin intaanaan ka hadlin taa waa min almacluum biddiin bidaruura diinta ilaahay baa ku dhisan bal xataa gaalada laftirkeeda oo gaaladaad ah oo cadowgaa ku ah haddaad la nooshahay heshiisna kaala dhaxeeyo waxaa xaaraana inaad ku xadgudubto haddaad arrintaa intaad ku xadgudubto welina aad diin ilaahay ku sheegto mujaawazatulxad baa samey xadkii aad dhaaftay tusaale ahaan walaalayaal waxaad maqlaysaa dad muslimiina oo waddamo gaalo ku nool oo waxay u waxay samaynayaan acmaal waxa weeye mataqaanaa masalan in dad waxa weeye dhismo lagu dumiyo oo kale masalan ama qof isku dhex qarxiyo oo kale ama diyaarado lagu dhex qarxiyo oo kale dhismayaal la dumiyo oo kale arrinta iyadaa waxaa laga yaabaa dadka samaynaya inay ilaahay darti u samay isleeyihiin oo diinta ilaahay ku koryeelay isleeyihiin oo muslimiinta gaalada ka difaaca isleeyihiin laakiin haada min aduqyaan arrintaa xadgudub wa oo maxay ku ahaatay dadka aad la nooshaa heshiisaa kaala dhexeeya waxaana xaaraan ku ah islaamka heshiis haddaad dhigato heshiiska inaad burido nabigeenna moxamed sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan xadiid bukhaariya kayrka wariyeen inuu yidhi man qatala mucaahadan lam yajid raa'ixata aljanna xadiid camar bin caas wa ina riixaha la tuujad masirata arbaciina caama aw kama qaala sala allahu alayh wasalam qof heshiis lala dhigtay qofkii dila jannada carafteeda ma helo jannada carafteedana afartan sano meel loo socdaa laga helaa haddaba qofkaa heshiiska aad la dhigatay inaad disho yaa kuu baneeya walaalaya yaa u baneeya dadka samaynaya niyaddii waa la arkaa ilaahay darti inay ka tahay laakiin duqyaan bay samaynayaanoo xadkii ilaahay dhigay ayay dhaafayaan ilaahygii subxaanahu wa tacaala tilmaamay gaaladu inuu cadowgiisa yihiin xukunkoodana caddeeyey kana digay ma aanu amrin marka heshiis lala dhigto in lagu xadgudbo waa mujaawazatulxad waxaa laga yaabaa qaarkood walaalayaal inayba isdilaanba oy naftooda xataa meesha ku bixiyaan oy gacantooda isku dilaan arrintaa waa mujaawazatulxad wa xaddhaaf wa inkastoo laga yaabo inay diin u arkaan war qofka naftiisa inuu dilo yaa u baneeyey walaalayaal waa mujaawaزaة الxad walaa taqtuluu anfusakum oo ilaahay naftiina dilinina man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi ywma alqiyaama qofkii naftiisa wax ku dila maalinta qiyaama lagu cadaaba u nebi sal slam xadiid thaabit ibn daxaak saxiixaynku ku sugan yaa kuu baneeyey inaad naftaada disho walaalayaal mujaawaزaة lxad xad baa waxa weeye xadgudub baa lagu samaynaya oy dadka qaarkood samaynayaan iyagoo weliba ilaahay ugu dhowaanaya walaa tadqaw ha xadgudbinina marka waa niyad fiicana oo diinta ilaahay baan ku toosa oo waa kor yeela keliya maaha xadka ha dhaafin oo dariiqa aad amaraysana kamaa umirta waa inaad u socoto wey waa inaad u tooso sida ilaahay ku amray ilaahay kuma amrin naftaada inaad disho ilaahay kuma amrin dadaad balna leeda gaalaa inaad disho walaalayaal marar badan ilmo yaryar oo dhalaana haween baa lagu dilaa dad gaboobaa lagu dilaa waa mujaawazatu lxad maxaa yeele dadka xataa nebigeena sala allahu alayhi wasalam ciidankiisa markuu dirayo wuxuu amri wuxuu u dardaarmi jiray amarna ku bixi jiray sida xadiis saxi muslim hayr ku sugan inaanay dilin dadka ilmaha dhallaanka haweenka inaanay dilin dadka gabooba inaanay dilin muxuu ahaa xataa dadka keen sawmacadooda mawlacooda ku jira ku cibaadaysanaya wax weeyaan inaanay dilin dadkii oo dhan baa la ysraacinaya qofkiina wuxuu ku andacoolaya ilaahay inuu ugu dhowaanayo fastaqiim toos kamaa sida umirta lagu amray walaa tadqow ha xadgudbin waa toosayaa maaha sida lagu amray u toos weeye oo xadgudubna ha samaynin walaalayaal wahaakada xadgudub waxaa ka mida walaalayaal in alictidaa'u fi laxkaam axkaamta iyo xukumada la bixinayo in lagu xadgudbo hadday dadkii gaalada ahaa ay axkaamtaa leeyihiin oo gaal oo dhan diloo aanay ahayn xataa adiga hadduu ku dilo xuduud baa jirta maxaad u malaynaya dadkii muslimiinta ahaa marka dadka ahlu laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah dadkii soomaaya salaaday dadkii xajinay dadkaa waxaa kaaga yaalla inaad wanaagga amarto xumidana aad ka reebto afka aad ka amarto mar haddaadan suldo aadan ku lahayn oo dawlad iyo awood aadan ku lahayn haddaad dawlad ku leedahay waxa markaa waajib waxaa ku ah wixii xumiya haddaad si fudud ku zuuli weydo inaad si xooga aad ku zuulido adoo eegeydin mar walba la eegayo masaalixda iyo mafaasidda haddaba walaalayaal duqyaanku ma bannaana qofku inuu xadkii dhaafo ma bannaana saxaabada qaar ka mida ridwaanullahi tacaala calayhim ayaa damceen in ilaahay cibaadadiisa badsadaan markaabaa mid kamida yidhi ma soomayo muxuu mid kamida yidhi weligay afuri maayo mid kamida wuxuu yidhi weligay ma seexanayo habeen cibaada un baan ku jiray mid kamida wuxuu maba guursanayo nebiga sala allahu calayhi wasalam arrintaa markii loo sheegay waa saxaabadiisii daacad bay ka yihiin oo ilaahay darteeda ka tahay waana ka run sheegayaan intay awoodaan saasay tahay mar haddii aan dariiqa kii rasuulka ahayn calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi faman ragiba can sunnatii falaysa minii ma aanu barakayn raalli kama noqon jidka isaga bal waa uu ka digay nebigu sala allahu alay wasalam waana ka beri noqday haddaba walaalayaal waxaa laga maarmaana inuu qofku waxa weeyaan uu sidii ilaahay subxaanahu watacaala u amray oo aanu duqyaan samayn oo aanu xadkii dhaafin shay sunnaa waajib ha ka dhigin shay macsiyana gaalnimo ha ka dhigin shay bannaana waxa weeye xaaraantinimaynin hadihi axkaamu ullah axkaamta ilaahay subxaanahu wa tacaala wey walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu amray kadib in la tooso sida uu amray subxaanahu wataala u amray loo tooso dhinaca kale ilaahay xaaraantinimay in toosidaa lagu xadgudboo duqyaan lala yimaado xadkii la dhaafo oo quluwi lagu dhaco ayuu dhinaca kale wuxuu nahiyey subxaanahu wa tacaala toosnidii in laga gaabiyo lagu gabood falo waxa uu yidhi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu ha u janjeersan ha u leexan kuwii xaggooda dulmiyey gaaladii waxay walaaqanayeen gaalnimaha ha la walaaqan muslimiintii waxay walaaqanayaan oo macsiya ha la wanaaqan ha la dhex gelin ha u iilan ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa iyada waa nahiyey qofkii sidaa sameeya fatamasakumu naar walaalayaal marka ma bannaana qofku inuu waxa weeyaan shubho waxa weeye uu ku dhaco oo bidac iyo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala jidayn oo xadka kaga baxo uma bannaana dhinaca kale waxaan u bannaanayn qofku inuu shahwo wixii ilaahay ka xaaraantinimeeyo uu u bareero oo mataqaana u u iisho oo u leexdo ila aladiina dalamuu kuwii dulmiyey dad badan oo muslimiina waxaa laga saari laayahay kalaabyadii iyo meelihii nimanka iyo naagaha raksiga iyo niikada samaynaya waxa waaya khamrada ku cabaya fuxshi iyo quri oon dhan ay yaallaan waa laga keli la'yahay waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a inay diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala si fiican u yaqaaniin waxa weeye alrukuunu ila aladiina dalamuu wey kuwii dulmiyey oo loo leexdo wey oo loo janjeersado wey dad badan walaalayaal waxaa laga reebi lahayaa waxyaabaha mukhadaraadka ee maanka dooriya ama daroogada ha ahaadaan ama sigaarka ha ahaado ama jaad ka ahaado waxa caqliga qofka wax u reebi la'yahay alrukuunu ila aladiina dalamuu wey dadka qaarkood khamaarka iyo meelaha dubnadaha iyo meelaha waktiga lagu dhumiyo ayaa laga celi la'yahay alrukuunu ila aladiina dalamuu wey dadka qaarkood heesihii macaasidii kala duuneed ayuu u bereerayaa qofkii wahuwa yaclam ana allaha qad xaramaha calayh isagoo og ilaahay inuu ka xaaraantinimeeyey alrukuunu ila aladiina dalamuu wey kuwa dulmiyo loo leexdo wey ma banaana qofka mu'minkaa meel munkar lagu samaynayo inuu xaadiro munkar inuu daawado munkar inuu dhegaysto munkar inuu cuno uma banaana qofka mu'minkaa ee ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa weyneeyey ee ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa ku toosay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum unnaar marka walaalayaal qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa isaga bayro ama uu macsilow iska noqdo adduunyadiisaasu iska raacdo ilaahay awaamirtiisa uu ka leexda looma ogola inuu yidha amarka allaan ku toosaa xadkiina uu dhaafo na looma ogola waxaa la yaab leh dhallinyarada ku nool in badanoo ka mida waddamada reer galbeedka labadaasay u badan yihiin qofku inuu macsidaa ku jiro oo gaaladaas uu taqliidinayo say u dhaqmaan say u socdaan say u lebistaan say u xiirtaan say u fekeraan uu u arko tusaale iyo dad waxa weeyaan lagu daydo oo u arko oo halkaa uu ka baxo bixaysu qofka muuqaalkiisa rag iyo dumarba haddaad aragto aad isleeda war qofkan diin ilaahay weligii ma maqlay ma garan kartid qofka muuqaalka markaad fiirido qalbiga allah og muuqaalkiisa markaad fiirido war qofka haddaadan hore u oqoon oo muslimnimo ku oqoon waryuu yahabaa leeda magaala mase waa muslim waxba ma ka garan kartid maxaa yeelay alrukuunu ila aladiina dalamuu wey gaaladiyaa la dhex galay iyagaa tusaale loo arkay bal qaarkood waxa weeye masaajidada ilaahay iyo inuu qofku cibaadaysto diinta ilaahay inuu barto waxaa laga yaaba inuu arkaan dibudhac inay tahay dibudhac inay tahay indhala'aan inay tahay qofka xorriyadda laga qaata inay tahay wax ilbaxxumo inay tahay halkaabay qaarkood marayaan in badan oo ka mida walaalayaal intay soo laabteen oo ilaahay subxaana wa tacaala macsidaa ka hanuuniyey dhallinyaro badan ayay dhinaca kale xadgudub bay sameeyeenoo waxaa jihaad looga dhigay qof mu'minoo la joogto waxaa jihaad looga dhigay naftooday dilaan waxaa jihaad looga dhigay gaalo ka xoog badan oo muslimiinta dhib weyn u geysanaysa diinta ilaahayna sumcadda ka dilayda inuu isku taago waxaa diin looga dhigay ballanku gaalada la dhigtay inuu buriyo waxaa diin looga dhigtay looga dhigay dadkii diinta ilaahay ugu yeedhay oo dariiqa ku soo leexiyey inuu munaafaqnimo iyo gaalnimo iyo inay ilaahay diintiisa cadow ku yihin oo ku toomo u fiirso arrinta ilaahayna amra marka waa alistiqaama fastaqim toos kamaa sidii umarta lagu amray walaa tadqow ha xadgudbinina innahu ilaahay bimaa tacmaluun waxaa samaynaynin basiirun waa arkaa walaa tarkanuu ha u janjeersanina ha u leexanina ha u ilanina ila aladiina kuwii xaggooda dalamuu dulmiyey fatamasaku marka ay idin taabato annaar naar oo ay idin taabato walaalayaal waxaan isku waaninaynaa isxasuusinaynaa mar hadday mu'miniinta waanadiiyo wacdigu anfaco inaynu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku toosno oo aan caqiidada wanaagsan ku toosno cibaadada saalixa ku toosno akhlaaqda fiican ku toosno diinta ilaahay subxaana wa tacaala aan ku toosno oo aanaan dhinacaana u bayrin xadgudub aanaan samayn oo inaan xadka dhaafi inta dhahno waa toosaynaa dhinaca kalena gaboodfal aanaan samaynoo aanaan u dhaqmin sidii kuwa aan diinta dhanba oqoonba dadka qaarkood macaasida meeshay ka gaareen waxaad u moodaa ka'annahum laa yaclamuuna kitaab allah ilaahay kitaabkiisa inaanay yaqoonin nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim ka'annahum laa yaclamuun qofkan hadalkiisa muuqaalkiisa markaad fiirido dhaqankiisa inuu kitaab ilaahay yaqaanaba waxa weeye ma garan kartid wallahu almustacaan marka ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo kuwa toosa oo nebiga sala allahu alayhi wasalam la laabta tafriidka iyo ifraadkana xadgudubka iyo gaboodfalkana ilaahay ka badbaadiyo dariiqa ku toosa dhexdhexaadsada waajibaadkay la yimaadaan muxaramaadkay ka tagaan ilaahay darti u sameeyaan kadibna sunanka ay ku dadaalaan dariiqa wanaagsan ay laazimaan xaqa rabulcarshi alcadiim ay gutaan midka khalqigii subxaanahu wa tacaala ay gutaan dadkaa ilaahay ha nagu daro hada wallahu aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed